bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu miiraahi bni اlmulaacana baabu bayaani miiraahi bni اlmulaacana naagtii lala licaantamay wiilkeeda dhaxalkiisa caddayntiisiibuu u baabyahay almulaacana waxaa weeyaan waa bifatxi ilcayn waxaana laga wadaa naagta lala licaantamay oo cunuga lagu anfiyey oo lagu diiday oo ninkeedii marka uu iyadoo uur leh marka ama cunug markaa dhashay uu ku inkiray oo ay isla licaantameen oo licaan uu kaga beri noqday cunugiisii waa laysku waafaqsan yahay odagaas inkiray inuusan dhaxalkiisa waxba ku lahayn taa iyadu waxaa weeyaan maxalu itifaaq naagta laakiin dhashay ee cunuga hooyadiis ah ee lala licaantamay sidee bay u dhaxlaysaa cunugeedaas ayb baabkan marka abu daawuud sidaabuu marka u jeedaa qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa araasiyu qaala xadaanaa muxamed bnu xarbin qaala xadaanii cumaru bnu ruba cumaru bnu rubahna waa hamze waa la geliyaa wa huwa صدوq mن الرابcة أhرج xadيiثه أصxaabu الsunan الأربcة qاala xadaثnii cmر بن rubة التغلبي عن cabdالواxد بن cabdاللahi النaصري وhuوa ثqة أhرج xadيiثه الbخhاaري وأصxaabu الsunan الأربcة عن waaثiلة بن الأsقع عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qaal nbgu waxa uu yidhi almarأaة تxriزu ثaلaaثة mawاariiث almarأaةu haweenayda تuxriزu waxay koobsataa oo ay wada qaadataa sida ka muuqata kelmadda saas waxay koobsataayoo ay wada qaadanaysaa alaaata mawaariida saddex dhaxal catiiqahaa kii ay xoraysay marka uu dhinto naag baa nin xoraysay ninkii ay xoraysay wax dada ma leh oo markaa muctiq ahaan kownuhaa ay xoraysayoo mowlaheeda uu yahay way dhaxlaysaa xoolihiisao dhanna waa qaadanay markaas ayb oo markaas waa naagta keliya ee casaba binafsi noqoto ayb casabaadku inay saddex yihiinaan sheegnay casaba binafsi casaba yacnii maca annafsi iyo casaba bilhayr naagoo dhan marka alcasaba binnafsi kulligood waa wada niman ilaa marka laga reebo midda wax xoraysay bis taas baa iyada casaba noqon kar naag casaba binafsi waxaa noqoto middaas wax horaysa keliya ayb marka sidaasaa marka wuxuu u leeyahay tuxrizu alaaata mawaariid naagtu waxay koobsataa oo ay wada qaadataa casaba ahaan saddex dhaxal catiiqahaa kii ay xoraysay walaysa fi الnisaaءi quran casaba ila alatii mannat bicitqi raqaba nacam saasay ahayd soo maha naaguhu sideedaba yacni ma jiraan oo ma noqdaan casaba binafsi bilkhayr iyoiyo maca alkhayr waa noqdaan laakiin casaba binafsi ma noqdaan ilaa middaas maane xoraysay ayb catiiqahaa kii ay xoraysay maalkiisoo dhan waa qaadataa dhaxal ahaan waa u qaadataa wa laqiidahaa kii ay soo qaadatay laqiidka waxaa weeyaan cunuga yaree bannaanka looga tegay ciddii dhashay ay ka carartay lasoo tuuray cunugaas marka laqiidka ee mambuudka ah hadday naag soo qaadato oo iyada ay korsato xadiidka daahirkiisa wuxuu leeyahay way dhaxlaysaa dhaxalkiisao dhanna iyadaana masaladanna culammadu kulli waxay isku raacsan yihiin laqiidku inuu xor yahay ayb qof laqiid oo lasoo qaaday wax hadda sheeganaya addoonnimadiisana aynan jirin xor inuu yahaa la xukuma mar haddii uu xor yahayna sifada ay ku dhexlaysa marka waa maxay qofkan soo koriyey male marka ilaa iyadu hadda muctiqa ma ahan oo xoraysay ma aha nasabna yacnii lama laha oo nasab hadda waxba uga dhaxli mayso nikaaxna ma yaallo waxba uga dhaxli mayso yacnii sifihii wax lagu dhexli jiray waxay ahaayeen nikaax walaa iyo nasab saddexdii midna lama haayo laqiidku marka wax dhexlaaya ma laha baytulmaalkaa dhexlaaya haddii qaraabe iyo dad wax sifaha ku dhaxla la waayo marka xadiidkan macnuhun waxaa weeyaan laqiidkeedu nicmo waa ku leedahay laakiin dhaxalkiisa ma laha cumar bnu اkhaaab baa waxaa laga wariyey inuu jacala walaaءa اlaqiiطi lilmar'a naagtii isaga ilmaha yararka qofkii soo qabsaday ee korsaday ayuu welihiisii siiyey cumar ee wala hal ahaado walaha bimacna nicma hadday iska tahay waa tahay oo nicmo waa ku leedahay laakiin inay dhaxal ku leedahay ma caddataa laftirkeeda wawaladahaa cunugeeda alladii laacanat canhu alladii cunuga oo laacanad ay licaantantay canhu isaga xaggiisa cunugii isaga xaggiisa ay ku licaantantayna dhaxalkiisao dhan iyadaa qaadata maxalushaahidka halkaan abu daawuud marka isaga wuxuu xadiidkan buu keenay daahirka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa casaba ahaan inay wiilkeeda ku dhexlayso wiil baa yacnii dhintay oo iyadii ay ku licaantantay dabcan aabbihii ma dhexlaayo walaalihiis ku hooyo a waa dhexlaayaan isaga maalan waa dhintay wuxuu ka tegey walaalo ku hooyo ah oo hooyada la wadaago iyo hooyadiisuu ka tegey ee markaa maxaa la yeelaya waxay leeyihiin walaalihiina waxay qaadanayaan hadday badan yihiinna uluay qaybsanayaan hadday hal uu yahayna sudus inta soo hartay iyadaa wada qaadanayso afarta haddii walaalo saa uunan ka tegin iyo cid kaloo dhaxashaa aanu ka teginna hooyadiisaa wixiisii o dhan qaadanayso casab ahaanay u qaadanaysaa booskii aabbaha iyo booskii hooyadeeda isu taagan xadiidkan daahirkiisu macnahaasuu tilmaamayaa mas'aladanna salafka oo isku khilaafeen ahlucilmiga fii miiraahi bni اlmulaacana ayb oo cali bnu abi aalib iyo ibnu mascuud waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen casabatuhu casabatu ummihi ayb isaga casabadiisa hooyadiis casabadooda casabadeeda waa yariuhum wayariuunahu wayna dhaxlayaan isna waa dhaxlayaan ayb ibnu abi shayba soo saaray riwaayo kale isla iyaga waxaa ka timid annahumaa jacalaa ummahu casabatan waxdahaa iyada keligeed bay casabo ka dhigeen xadiidkan macnihiisa waay marka fatucda almaalu kulluhu maalkii baa la siinayaa dhammaan ayb fatucda almaala kullahu iyadii baa la siinayaa maalkoo dhan fain maatat ummuhu qablahu hadday habarta hor dhimato oo ay yacnii hooyadii dhimato oo isagii uu dambeeyo oo markaa kadib uu dhinto fa maaluhu licasabatihaa hooyadaas casabadeeda ayaa dhexlayaan isaga markaa hooyadii dadkii casabada u ahaa baa dhexlayaan ayb wa bihi qaala alxasan oo bnu siriin wahawriyu wa axmed fii riwaayati sidaasay dhaheen cali bn abi aalib sidoo kale waxaa laga wariyey isaga anna bna almulaacana naagta lala licaantamay cunugeeda tariuhu ummuhu hooyadiisaa dhaxlayso iyo wa ikhwatuhu minhaa iyo walaala hadday la dhasheenoo isaga yacnii la siman oo la hooyo ah fain fadula shayun hadduu wax soo haro fa huwa libayt ilmaal baytulmaalkaa inta kale la dhigaamaxaan ujeeda cali isagu saas wuxuu tilmaamay hooyadii iyo walaalihiis ku hooyo unbaa dhexlayaan hadday wax soo haraan baytulmaalka ayaa dhexlaya waana qowlu zayd bni haabit iyo jumhuuru اlculamaa wa akaru fuqahaaءi اlamsaar kan waay waana qowlka imaam maalik uu yidhi wacalayhi adraktu ahla اlcilmi ahlucilmiga saasaan kusoo gaaray khulaasadu marka waxaa weeyaan hooyadu cunuga marka ay cunugii ay ku licaantantay haddii uu dhinto waxay dhexlaysaa haddii da walaalo oo iyada ay dhashay markaa uu ka tegey oo badanna oo ku hooyo ahna de markaa iyadu sudusay imaaneen sudus bay ku qaadanaysaa walaalahaasna ulus bay qaybsanayaan inta soo hartana baytulmaalka haddii walaalo aynan uusan qabin oo iyada ay dhasho keligiis un uu yahay cunugan naagta ibnulmulaacanada wiilkeedu hadduu keli ku yahay isagiina ad ilmo kale wax kale uusan dhalin see la yeelayaa waxaa la yeelayaa buu leeyahay maalkii waxaa laga dhigayaa hooyadii intii farad ay ku qaadan jirtay ku qaadanaysaa oo waxay qaadanaysaa yacni suduskeeda maadaama cunug ay dhashay abay ayb haddii uu ilmo ka tegey isaga haddaanu ilmo ka teginna wixii ay qaadan jirtay uludkeeday qaadanaysaa wixii soo haray marka uludkaa ka soo haray ee baaqiga ah baytulmaalka qaadanaya waana madhabka zayd ibnu haabit hadda marka madhabkaas macnihiisu waxaa weeyaan hooyadu farad ahaan bay wax u dhaxlaysaa tacsiib maya ma ku dhaxlayso awalba iyada tacsiib wax kuma dhexli jirin ilaa inay muctiqo tahay maahane marka haddana de muctiqo ma aha waa hooyo waa um un intii um ay qaadan jirtay ama ulu ama sudus wixii ay lahayd bay ka qaadanaysaa meeshaas wixii soo harayna baytulmaalka iskale waa madhabu zayd ibni haabit fuqahaa ulamsaarna kay u badan yihiin kaas xadiidkan isaga bayhaqi wuxuu yidhi laysa bihaabitin xadiid sugan maaha muxuu dhahay markaa kadib xaafidku wuxuu yidhi waxasanahu tirmidiyu wa saxaxahu alxaakim tirmidi baa saxiix yeelay xasaniyey xaakim waa saxiix yeelay walaysa fiihi siwaa cumara bni ru'ba ninkan unbaa ku jiro bukhaari uu fiihi nadar uu yidhi layskuna khilkhilaafay wawasaqahu jamaacatun baa towfiiqiyeen walahu shaahidun min xadiidi ibni cumar cinda bni اlmundir shaahid buuna leeyahay khulaasaة اlqowl xadiidkan waa xasan macnihiisuna marka waxaa uu deliil u yahay qolooyinka dhahayo hooyadu casaba ahaanay wiilkeedaas ay ku licaantantay ay u dhaxlaysaa xoolihiisao dhanba iyadaaba qaadanayso ayb madhabka laakiin culummadu u badan yihiin waxaa weeyaan in faradkeedii la siiyo ile qur-aanku intaasaa looga haayaa inta maa baqiyana in baytulmaalka la siiyo labada madhab baa laysugu khilaafsan yahay tan marka xadiidkan sida uu tilmaamayo cali ibnu mascuud baa ku tageen qaala xadaana maxmuud bnu khaalidin wamuusa bnu caamir qaala xadaana alwaliidu qaala ahbarana bnu jaabir qaala xadaana makxuulu qaala jacala rasuulu اllahi salى اllah alayh ali wasalam nebigu wuxuu ka yeelay miiraaha bni اlmulaacanati naagta lala licaantamay inankeeda dhaxalkiisa liummihi hooyadii ayuu u yeelay waliwarahatihaa iyo dadka iyada dhexlaya min bacdihaa gadaasheed haddii marka hooyadii aysan joogin yaa meesha imaanaya casabadeedii ayb xadiidkan isagana marka xasan weeyaano isnaadu rijaalihi iqaatun ayb laakiin irsaal baa ku jira maxaa yeele ibnu jaabir waa cabdiraxmaan ibnu yaziid ibni jaabir ayb isagaa marka wuxuu le xadaanaa makxuul qaala jacala rasuulu ullah makxuul waa taabici xadiidka marka waa mursal xadiidkan ayb qaala xadaanaa muusa bnu caamir qaala xadaana alwaliid qaala ahbaranii ciisa abu muxamed can ilcalaa bni alxaarif can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi can اnnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam milahu ayb markaa dariiq kalow kanna marka ku keenay xadiidkan kii hadda aan soo dhaafayn oo kalaba marka labada xadiidba madhabka cali iyo ibnu mascuud ayay deliil u yihiin ayb naagta marka mulaacanada lala licaantamayna cunugeeda iyadaa dhexlayso bilitifaaqna aabbuhu waxama aabbihii inkiray ma dhexlaayo isaga ayb aabbahaas ciddii ou dhalayna ma dhexlayaan oo naagtaan aysan dhalin maxaa yeelay ilmaha kale walaalihiis ma noqonayaan haddaanay hooyadiis dhalin ilmaha aabbihii goonida u dhalo waxba iskuma ah ayb marka ninkan hooyadiis iyo walaalo ku hooyo ah iyo hooyadiis casabadeeda unbaa dhaxalkiisa usoo dhadhowaa kara baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yarisulmuslimu muslimka ma dhaxlayaa alkaafira gaal yacnii muslim gaal ma dhaxlayaa tabwiibka marka abu daawuud waxaa weeyaan mas'alada uu baabaystay muslim gaal ma dhaxlayaa hadda isagu kama hadlaya gaal muslim ma dhaxlayaa ma ah waa muslim gaal ma dhaxlayaa masaladaasuu rabaa wixii ku soo arooray inuu sheega qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna abu muxamed alhilaaliyu almakiyu can الzuhriyi wahuwa moxamed bnu muslim ibni cubaydillahi bni shihaab aلzuhri can caliy bni xusayn can camri bni cumaana can usaamata bni zaydin can اlnabiy sala اllahu alayh ali wasalam qaal laa yariu lmuslimu muslimka ma dhaxlo alkaafira gaalka walalkaafiru gaalkana ma dhaxlo almuslima muslimka marka muslimka gaalka ma dhaxlo xadiidka marka maxalushaahidka baabka tarjamada iyo xadiidka waa kana xukunku waxaa weeyaan muslimka gaal inuunan dhexlaynin maalan gaal baa dhintay qaraabo waxaa la ah nin muslima iyuu dhalay maalan ama waalid buu u yahay waalidnimo iyo yacnii sifihii ma ku dhaxli karaana maya sifihii asbaabihii wax laysku dhaxli jiray hadday doonaan haballa heleen laakiin maanicaa diiday maanicuna waa ikhtilaafudiinka kala duwanaanshada diineed ayaa waxay keentay inuusan dhexlaynin xukunkan marka imaamulbukhaari wuxuu leeyahay cumuumkiisaa loo dhaafayaa marka marka cumuumkiisa waa maxayna ayb qabla qismati almiiraad ha islaamo ama bacda qismati almiiraad ha islaamo wax loo kala qaadqaadaya xukunkan sidiisuu caam u yahay marka bacdi ahlilcilmiga waxaa jira iyaga dhahayaan ninbaa maalan dhintay muslim buu ahaa wiilkiisiyaa gaal ahaa markuu dhimanayu gaal ahaa wiilku intaan dhaxalkii la qaybinin ayuu soo islaamay maalkiina waa yaallaa marka ma la siinayaa qaar baa waxay leeyiin waa la siinaa mar haddii qablalqismaba uu soo islaamay waa leeyahay imaamuulbukhaarina wuxuu leeyahay xadiidkan cumuumkiisaa lagu soconaa ninkan markuu ninkan dhimanaayay xooluhu ile markaasuu lahay ninkaani markuu dhintay kadib xoolihii waaba wareegeenba milkigoodii soo ma garan daqiiqaddii uu dhimanaayay marka wuxuu ahaa umbaa la fiirinaya markuu dhintay oo maalkii aan la qaybininoo lix bilood kadib ninkan markuu islaamaya maalkan mabaleba aabbihiis dad kalaa iska lahayba lixdaas bilood marka ictibaar male buu leeyahy alimaamu albukhaari ta xadiidkana marka cumuumkiisa ha loo dhaafo ayb halkan marka wuxuu yidhi muslim gaal ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlaayo ayb madhab marka waxaa jira mucaad ibnu jabal ou lahaa oo muslimku inuu gaalka dhexlaayo laakiin gaal inuusan muslim dhexlaynin iyagoo markaa uga qiyaasanaayo nikaaxa ahlu kitaabka in la guursado naagahooda nimanka muslimiinta waa loo banneeyey laakiin iyagu naagaha muslimiinka ma guursan karaan marka waxay leeyihin mucaad ibnu jabal waa dhexal sii jiray marka qof gaala hadduu dhintou maal ka tago nin muslimana uu ahal u yahay inta ka qaadou dhaxalka wax uga dari jira awalba maalkan gaal baa laga qaadayay marka wuxuu leeyahay muslimkii marka in wax laga siiyo oo yacnii waa waa cizi waay amaa yacnii wuxuu leeyahay in gaalka la siiyo qof muslima dhaxalkiisa taasaa xun buu u dhahaya isaga asalkana wuxuu ma'khadkiisuna waxaa weeyaan uu ku dhisaayo irfiga iyo dhaxalku waa nooc muwaalaada wala iyo muwaalaad marka wuxuu leeyahay walahana iyagaa la diidaya xaggooda maahane oo iyagii yacnii in qofkii muslimkaha iyaga uu ka weli dhigtaa la diidayaa maahane haddii iyagu ay naqiiso iyo ku tahay waxaan oo iyagii wax laga qaadaayo meesha nuqsaantaas waa baxeeb uu leeyahay abu daawuudna waa keenayaa aahaartaas mucaadi laga warinayo qaala xadaanaa axmed bnu xambal qال xdثna cبدالرزاq وhو بن hmام الصنcاnي qال أخبرna mcmr عن الزهري عن علي بن xusayن عن cمر بن cثman عن أsامة بن زaيد qاal qلtu ya rasuul الlah rasuulka ilaahy waxaan ku idhi ayna تنزل غadا berri xageed degaysaa fيi xajatihi xajkiisii qaala waxa uu yidhi وhal taraka lanaa caqiilu manزilا وhal taraka lanaa ma nooga tegay caqiilu caqiil caqiil بن abi طاalب waaye manزilan isagaaba guri nooga tegay wixii dhammaa isaga qaatay uma qaala waxau yidhi naxnu naasiluuna annagu waxaanu nahay kuwa degaaya berrito bikhayfi bani kinaana reer bani kinaana waadigoodii baan degaynaa xaydu qaasamad qurayshun meeshay quraysh ay yacnii la dhaarsatay yani xaydu qaasamad qurayshun quraysh meeshii markaa yacnii ay la dhaaratay dadkii cala alkufri gaalnimada ay kula dhaaratay yacni almuxasab meeshaa uu sheegaya marka kinaanati bani khayf waa muxasab wadalika ana bani kinaanata waxay ayd reer bani kinaana xaalafad qurayshan quraysh ayay la xulufaytantay oo isla yacnii bahwadaag noqdeen calaa bani haashim reer bani haashim marka in lala collaytamaa lagu heshiiyey allaa yunaakixuuhum inaysan u nikaaxinin walaa yubaayicuuhum inaynan ka gadanin walaa yu'wuuhum inaynan qarinin oo aysan dumin qaala azuhriyu waalkhayfu alwaadi xadiidkan marka baabka intuu ka soo gelaaya wuxuu ka soo gelayaa dabcan nebigu xoolow ku lahaa maka xoolihiina abu aalibaa hayey oo qaatayba abu aalib marka xoolihiisii iyo wixii dhammaan reer bani haashim meesha u yaallay oo abu aalib haystay ilmihiisii abu aalib marka jacfar iyo cali muslimiinay ahaayeen ma aynan dhaxlin caqiil baa markaas gaal ahaa oo la joogay markuu dhintay isagaa dhaxlay marka caqiil baa marka xoolihii dhammaaba wada qaatay haddii marka muslim uu gaal dhaxli karo yani rasuul yani cali bin abi aalib iyo jacfar iyo nebiga iyo ayaa xoolahoodii marka intay qaataan xoolahoodaasay wax ka dhaxli lahaayeen oo dhaxalkaasay wax ka geli lahaayeen mar haddaynan dhaxalkaas wax ka gelaynin taas maxay deliil u tahayna muslim iyo gaal inaysa isdhexlaynin nebigana waa u sugay oo caqiil wax uu leeyahu ka dhigayba taan ayb oo guri maku leedihiin maya buyi oo ma caqiil baaba sarba nooga tegay daari waxba noogama tegey kulla saa qaatin maxamushaahid ma la fahmay marka ayb قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna حmاd هو بن سلمة البصري عن xبيب المعلم هو xبيب بن ذكوان المعلم عن cمر بن شuعyب عن أبيه عن جده cبدالله بن cمر qال qال رsuuل الlahi صلى اه علي sلم lاa yتwاaraثu isma dhxlaan أهlu miلتayni laba diimood dadkooda isma dhxlaan شhataa oo kala duwan laba diin oo kala duwan isma dhxlaan hunaa marka masaladan marka tii hore waxay ahayd laa yariu lmuslimu lkaafir walaa yariu lkaafiru lmuslima iyo ayay ahayd laa yatawaarau ahlu millatayni muxuu ka wadaa marka waxay leeyihiin marka imaam maalig iyo imaam axmed ayaa xadiidkan ayagoo qabsanaya waxay dhaheen dadka isdhexlaayo waa inay hal diin ku wada jiraan noocay doonaan ha ahaadaan diimuhu hadday laba diin kale yihiin ma isdhexlaayaan yahuudi iyo nasraani ma isdhexlaayaan mushrig iyo yahuudi ma isdhexlaayaan gaalada laftirkooda yacni kuwa isdhexlaayo oo la isdhexalsiinayo inay isku diin yihiin laba diin oo diimaha gaaladaa dadkooda isdhexli maayaan imaam maalik iyo imaam axmed saasay iyagu qabaan abu xaniifa iyo imaamu shaaficina waxay yidhaahdaan maya waxaan ahlu millatayn islaamkii hal millo waaye gaalnimada dhanna hal millo waaye hal diin waa isku dar marka gaalo oo dhan hal diin ka dhig islaamkiina hal diin ka dhig isma dhexlaan waayo iyagoo sidaas ah xadiidkii horena marka laa yariu lmuslimu lkaafira gaal oo dhan baa la yidhi kana gaal oo dhan waayolidaalika nin yahuudi hadduu cunug nasraaniya dhaxlo maxkamadda uu yimaado alsina dhexalkiisa ma la dhahayo labadooda cinda shaaficiya waa cinda alxanafiya ayb labadan imaam agtooduna ma dhaxal siinayo orod iska tag baa la leeyahay kan jooga markaas isku diin ma tihiin ilaadhow marka hadday dhacdo qaali inuu saas wax ku xukumo maalan qaaligii maxkamadda joogaa madhabkan baa la raajaxsanaa kanaa wax lagu xukumay mid kalea yimid madhabka kalea la raajaxsan wax allaale wixii hore o dhanma wuxuu leeyahay waa la baaba'ina kii hore waa baaba'ayaa dadkii xoolahoodii kan adiga u celi kan xoolaa ku leedahay masaas baa la leeyahy maya masaaishu hadday masaa'il ijtihaad ijtihaad ku dhisan ay yihiin qaado xukunkiis marka laguma baabi'iyo sideedii hore umbaa laysaga wadanmarka wixii ka dambeeya unbaa sida isaga u arka markaa uu xukumaya kan dambe waxaa keliya un qaadiga xukunkiisa la burin karaa haddii uu khilaafo aayad xadiid saxiix oo sariix ah iyo yacni ijmaac hadduu khilaafo wixii saddexdaa aan ahayn oo ijtihaad ku dhisan laguma ibdaali karo qaadiga xukunkiisa kan hore midkan midka dambe ma burin karo masaa'ilahano dhan marka waxaa weeyaan waxyaabahaasi kutaa waa soo geli karaan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaarif can camrin alwaasitiy qaala xadaanaa cabdullaahi bni burayda ana akhawayni laba walaalo ikhtasamaa way doodeen ilaa yaxya bni yacmar yaxya bni yacmar ayay u doodeen yahuudiyun wa muslimun yahuudi iyo muslim fa warata almuslima muslimkii waa dhaxalsiiyey minhumaa labadooda ka mid ah labanina walaalaha midna muslim yahay midna yahuudi yahay ayaa marka u soo dood tegey oo dhaxal marka aabbahood ama qofay dhexlayeen oo isagoo markaa gaal ahaa kii muslimkaa waa dhaxal siiyey ka kalena ma dhaxal siinin wa qaala waxau yidhi xadaanii abulaswad anna rajulan xadaahu ninbaa u sheegay anna mucaadan qaal samictu rasuula allahi sal l slam yaquul nebigu dhahayaan maqlay alislaamu islaamku yaziidu waa ziyaadaa walaa yanqusu ma nuqsaamo islaamku waa ziyaadaa ma nuqsaamo fawaraa almuslima muslimkiibuu dhaxal siiyey mucaad ayb xadiidkan xaakim waa saxiix yeelay laakiin inqiaac baa ku jiro bayna aswad wa mucaad inkastoo ay dhici karta inuu ka maqlay ayb waqad ibnu xajar wuxuu yidhi waqad zacama aljuusaqaaniyu juusaqaani abaadiilka iskale wuxuu sheegtay annahu baailun xadiidkan inuu baail yahay markaasu ibnu xajar wuxuu yidhi wahiya mujaazafatun ka badbadis waa yidhi waxaasoo kale xadiidkan waa baail waa mujaazafun qurdubi mufhimka wuxuu ku yidhi huwa kalaamun maxkiyun walaa yurwaa waa hadal laga sheekeeyo laakiin in la wariyaa ma fiicna buu yidhi laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi waأkhraja أxmed bnu maniic bisanadi qawiyin أnahu kaana yuwariثu اlmuslima alkaafira muslimku u dhaxalsiin jiray gaalka wadakara can mucaawiyata wuxuu ka sheegay annahu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray mucaawiya isaguna inuu dhihi jiray ayb nariu ahla اlkitaabi walaa yariuuna ahlu kitaabka innaka waa dhaxlaynaa ayaga nama dhexlaaya kamaa yaxullu الnikaaxu fiihim nikaaxoodu isagu xalaalo loogu yahay walaa yaxullu lahum iyagana uunan ugu xalaal ahayn haweenka muslimaadka inay guursadaan wabihi qaala masruuqun wasaciid bnu اlmusayab wالnaqaciy waisxaaq sidaas ayaga ku tageen jumhuurta xujadooduna waxaa weeyaan axaadiidta hadda aan soo sheegnay hadalkan ama yacni kanna qiyaaskanna waa qiyaasun fii muqaabili الnafsi ictibaar weyn male nasbaa yaalla xadiidkan marka alislaamu yaziidu walaa yanqusna sida muuqata mucaad bnu jabal xadiid saxiixa oo nebigu uu ka wariyey in muslimka gaal la dhaxal siiya may jirin ee isagaa wuxuu ka fahmay xadiidkan alislaamu yaziidu walaa yanqusna wuxuu ka fahmay in la dhaxal siinaayo muslimku maadaama waa un ziyaado hor leh gaalkana inaan la dhaxal siinin maxaa yeele muslim ma aha isaga nuqsaan uu leeyahay marka ijtihaadkiisii waa marka mucaad laakiin kuwii hore nas sariixa ku soo arooray naska sariixa marka ma laga tegayo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can shucbata can camri bni abi xakiim can cabdillaahi bni buraydata can yaxya bni yacmar can abilaswad iddiili anna mucaadan utiya bimiiraasi yahuudiyin baa loo keenay waarisuhu muslimun kan dhexlayaan oo muslim yahay kiisii dhexlaayay bimacnaahu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam markaasuu xadiidkii haddoo kale yidhi alislaamu yaziidu walaa yanqus waana dhaxalsiiye marka marka dhinacan kale marka nas male waa la dhaxalsiin karaa nebiga kama lagama haayo midkanna waa mafhuum mafhuum iyo manduuqna manduuqaa xoog badan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man aslama qofkii islaamo calaa miiraatin dhaxal korkiis ku soo islaamo ayb قال xدثنا xجاaج بن أbي يعقوب قال xdثna موسى بن داود قال xdثna محمد بن مسلم عن cمر بن ديناr عن أbي شhعثاء هو جابر بن زيد عن بن عabاس qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم نبgu wuxuu yidhi كuل qaسم qayb kastaa qusima في الجاahiليaةi oo جاahiلyada dhexdeeda la qaybiyey fahuوa عalى ma qusima waa sidii loo qaybiyey وaكuل qaسمin qayb kasto أdrakahu الإسلaamu iسlاamka uu soo haleelay fainahu calaa qasmi islaam islaamka qaybtiisa korkeedu ahaanaya yani waa maxay marka qofki waa soo islaamay dhaxal waa hore la qaybiyey buu ku soo islaamay oo jaahiliyadii la qaybiyey waxba kumalekaas sidiisiyaa loo daynaya kuwaas bacda alislaam wixii ahna islaamkaa lagu xukumaa marka oo waxaa la waafajinayaa markaa wixii islaamka ilaa waxaan wax tegey oo dhammaaday wa haddii la yidhaahdo dhaxaltooyadii jaahiliyada la dhaxlay dhan ha la soo celiyo de shaqo dhanba waxaa laga dhiganayaaba taas ila ummaddan hadd haddii la yidhaahdo dhaxalkii ay boqolaal sano kale dhexlaysay dib ha loogu laabto waa lagu rafaadaa yani waxaan ka wadaa yani intaan qabla alislaam wuxuu ahaa maalan laakiin bacda alislaam wixii dhacay hadday qaldanaadeen oo islaamku ay yacni ka qalloocan yihiin islaamkaa lagu saxa waa la saxayaa taas ayb maalan dad baa toban sano ka hor ama wakhti ka hor baa waxaa la siiyey naagaha dhaxal lama soomaalidu ma siiyaan naagaha naagti waa timid waa soo dacwootay ani dhaxal baan ku leeyahay xoolahan aabbayaa ka tegey ayay tidhi maalan waa loo qaadaa ile maxaa yeeley waa islaamkii dhexdiisii wa waa la xukumaa marka ayb ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa xasan ayb min ajli moxamed ibni muslim wahuwa طaa'ifiyu abu shacثaana waa jaabir bnu zayd khaطaabi waxa uu yidhi fiihi ana axkaama اlamwaali wاlansaabi wاlankixati alatii kanat fi اljaahiliyati maadiyaة calى maa waqaca alxukmu minhum fiiha ayaama اljaahiliya nasabyaalkii jaahiliyada nasabyaalku waa maa dadki isdhaldhalay oo isku abtirsado say isugu abtirsan jireenaa loo daynayaa nikaaxyadoodii maalyaalkii qabla alislaam jiray sidoodaa baaqi ay ku yihiin ayb sidii xukunkii jaahiliga ugu dhacayn baa loo daynayaa laa yuraddu minha shayun fi اlislaam wax la celinaya islaamka dhexdiisa ma leh wa anna maa xadaa min hadihi اlaxkaami fi lislaamina wixii islaamka dhexdiisa dhacayna fainahu yusta'nafu fiihi xukmu اlislaam xukunka islaamka ayaa marka lagu cusboonaysiinayaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lwalaa'i welihi alwalaa ayb yacnii walaha wax lagu dhaxlo waluhu marka waa waa sabab wax lagu dhaxlo nikaax iyo nasab iyo walo walaha wax lagu dhaxlayaana waa midka xoraynta ku tacalluqow qofka qof buu xoreeyey qof ayuu xoreeyey kii uu xoreeyaa dhintay nasab hadda dhaxla waa la waayey casab ahaan waxa u dhaxlaya qofkii xoreeyey qofkaa xoreeyey hadduunan jooginna casabadiisaa dhaxalka uu u wareegaa ayb laakiin mawaalida marka ay isdhaxlayaan yacnii muctiqu markuu wax dhaxlayo muctiqa unbaa wax dhaxlo laakiin ninka wax xoreeyey hadduu dhinto kii la xoreeyey dhaxalkiisa waxmau ku yeelanayaana maya jihada marka dhaxalka uu ka socdo waa halkaas waa almowla almuctiq ayaa wax dhaxlee iyo casabadiisee yacnii kii isagu kan la xoreeyey marku dhinto ayaa ninkii xoreeyaa dhaxlo laakiin ninka wax xoreeyey hadduu dhintee nicmada iska leh ninkan marka hadda ka hor ninkan anaa addoon u ahaa jiray waa dhaxlayaa ma ma la yeelayaa maya taa isaga wax ma dhaxlaya kaas qala xadaثna qtaybaة bnu saciid wahuwa abu rajaء albaqlaniyu qaala quri'a calى maliki waana xaadirun imaam maalik baa lagu dul akhriyaanoo joogo yani nin kale akhrinaya qaala maaliku maalik waxa uu yidhi carada calaya naaficun can ibni cumara ana caaئishaةa uma اlmu'miniina radia اllahu canha araadad waxay doontay an tashtariya inay iibsato jaariyatan gabar tuctiquhaa yanii ay xorayso marka inay xorayso faqaala ahluhaa dadkeediibaa waxay ku yidhaahdeen iska lahaa gabadha nabiicukihaa waan kaa iibinaynaa calaa anna walaa'ahaa lana waa kaa gadaynaa laakiin walaheeda annagaa iska lahaa yeelanayna adna waa kaa iibinaynaa oo adaa xoraynaayo laakiin walaha annagaa yeelanayna shardiga aan wada galno fadakarat caaishatu lirasuuli illahi sal ll slam caaisha nebigay u sheegtay faqaala waxau yidhi laa yamnacuki daaliki kaagaas yuusan kaa celinin shardigaa yaanu kaa celinin inaad gabadhaa gadato faina alwalaa'a liman actaqa walaha waxaa iskale ciddii wax horaysay yanii marka waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu shardi beena sameeyo ee saa wax lagu kala gato shardiguna ou yahay shardi baatil ah sharcan shardigaas marka hadhow haddii dacwo timaado wax ka soo qaad maleh oo xadiidkii nebiga wuxuu aha wain kaana miata shuruu'a shardin boqol shardi hadduu doono ha noqdaan ictibaara ma laha ayb walaha marka carabta waagii hore waa iibin jireen ayb oo ay samayn jireen qofka hebel welihii aan ku lahaa iyo nicmadii aniga aan ku lahaa adaan kaa gatee lacag isii waa ka gadanaya isagana marka islaamku waa reebayo inama alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasab waluhu wuxuu yidhi waa hilib hilibka nasabkaoo kale ah qof marka walaaltinimada uu qof kale walaal leeyahay ma laga iibsan karaa saan looga iibsan karinaan walahna loo kala gadan karin qaala xadaثna cثmaan bnu abi shaybة qaala xadaثna wakiic bn اljarax can sufyaan الthawriy can mansuuri can ibrahima can اlأswad can caaئiشhaةa qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wasalam alwalaaءu walaha liman acطa الhamana ninka lacagta dhiibo oo siiyo ayuu u sugnaaday wawaliya nicmata nicmadana tawalliyo oo iska leh ninka nicmada qofkan xorayntiisa ku leh lacagtana bixiyo ayaa walaha iska leh hadhowna ninka wax dhaxlaya kaasoo noqonay iyo hadduu isagu joogin casabadiisa qaala xadaثna cabdالlahi bnu camr bni abiاlxajaaj abu macmar qaala xadaثna cabdاlwaarid huwa bnu saciid الtanuuri can xusaynin اlmucallim can cmr bni شhucayb can abihi can jadihi ana riyaaba bna xudayfata taزawaja imra'atan haweeney buu guursaday ninkaa fawaladat lahu waxay u dhashay alaaata khilmatin saddex wiil famaatat ummuhum hooyadood baa dhimatay saddexdaa wiil yaa hooyadood dhimatay fawariuuhaa waxay dhaxleen marka ay ka dhaxleen hooyadii ribaacahaa daaraheedii wa walaa'a mawaaliiha dadkii ay xoraysay welihii ay ku lahaydna way ka dhaxleen welihu marka waa layska dhaxli karaa oo haddii qofkii wax xoreeye ou dhinto casadadiisii baa welihii yeelanayaanoo kusoo wareegaan ayb wawalaa'a mawaaliiha bay dhaxleen ayb naagtii daaraheedii iyo maadaama hooyadood ay ahayd waxay qayb ahaan u heleen welihii iyo daartii iyo daaraheedii wa kaana camru bnu اlcaas camru bnu اlcaas waxa uu ahaa casabata baniiha naagtaa ilmaheeda naagtaa saddexda ilmo ay dhashay camru bnu lcaas wuxuu u ahaa casabo yacnii dadkii qaraabo ugu dhowaayo dhaxli lahaa ayuu ahaa camru bnu lcaas saddexdaa wiil yani faakhrajahum ila shaami shaam ayuu u bixiyey riwaayada ibnu maaja iyadu waxay leedahay fakharaja bihim camru bnu lcaas camru bnu lcaasaa la baxay waa israaceen shaam bay aadeen ayb famaatuu way dhinteen marka shaam bay ku dhinteen saddexdii faqadima camru bnu lcaas baa soo galay wamaata mowlan lahaa ayb marka saddexdii waa dhinteen soo ma aragtid wamaata waxaa dhintay mowlan lahaa mowlo oo naagtii saddexdan wiil hooyadood yacnii mowlaheedii ayaa dhintay mowlo ay lahayd baa dhintay wa taraka maalan maal buu ka tegey fakhaasamahu ikhwatuhaa waxaa ku dooday iyada walaalaheed naagtii walaalaheed ilaa cumara bni اlkhadaab ayay marka kula doodeen faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi maa axraza alwaladu waladku waxa uu koobo aw ilwaalidu ama waalidku uu koobo fa huwa licasabatihi casabadiisa ayuu u sugnaaday man kaana yacnii kaa'inan man kaana cidduu doona ha ahaado qaala fakataba lahu kitaaban buu u qoray kitaab fiihi shahaadatu cabdiraxmaan bni cawf ay ku taallo wasayd bni haabit iyo warajulin aakhara saddex markhaati ah warqad buu qoray marka cumar oo sidaa uu ku qoray falamma istukhlifa cabdulmelik cabdulmelik markii madaxda laga dhigay ikhtasamuu ilaa hishaam ibni ismaaciil hishaam ibnu ismaaciil ow ilaa ismaaciila bni hishaam bay haddana dood geysteen dacwo farafacahum ilaa cabdilmelik buu u koryeelay dacwadii hishaam ama ismaaciilka faqaala waxa uu yidhi hada min alqadaa'i hada kan min alqadaa'i qadihii weeyaan alladii maa kuntu uraahu ay alladii kuntu uraahu aan arkaayey maada zaa'ida wa maasha allah bacdi yani qaarna waxay leeyin waa sila iyada laftirkeeda maa kuntu yani hada min alqadaa'i alladii ay alladii kuntu araa uraahu kan aniga imala gelinayey oo kale waayuu yidhi qadahan cumar oo xukuma yani ayb maadan marka naafiyaha u malaynin oo inuu leeyahay qadahan aniga ma arko macnuu sidaa ma ahan yani hada min alqadaa'i aladii kuntu uraahu iyo kale waa maada zaa'ida marka qaar silay leeyihiin marka silada waxa waaye zaa'idada inbay ka wadaan sila macna zaa'ida kutubta tafsiirka weliba u bahno wamaa haadihi silatun bay leeyihiin ismu mawsuul ma laga wadan ayb sila bimacnaa zaa'iday ka wadaan qaala markaa wuxuu yidhi faqadaa lanaa bikitaabi cumara bni اlkhadaab ayuu noogu xukumay fanaxnu fiihi ila asaaca fa naxnu annagu fiihi kaa dhexdiisaan nahay ila asaacati ilaa iyo saacaddan yani wakhtigan kaa xukunkaa korkiisa ayaanu nahay saa buu yidhi marka marka naagtan walaheedii ay ku lahayd marka yacnii welihii ay ku lahayd ninkaa ay ku lahayd dhintay wuxuu ku wareegay casabadeedu ku wareegay casabadeedii ayuu ku wareegay iyaga marka dadkan marka casabadeedu marka markii waxay ahaayeen wiilasheedii bay ahaayeen oo iyada markay dhimatay welihu wuxuu ku soo wareegay saddexdeedii wiil ayb marka wuxuu leeyahay saddexdii wiil markay dhinteen baa marka walaalaheed ayaa marka dood u yimaadeen marka naagtii markaasaa cumar xadiidkan buu siiyeyo maa axraza alwaladu aw ilwaalidu maalka uu casaba ahaan u qaadanayo wiilku ama waalidku uu u qaadanayo fa huwa licasabatihi casabadiisaa yeelanayso kaa'inan mankaana cidday doonaan hadhow ha noqon marka waladku uu casabo u qaato casabo isaga dii markaa uu dhinto casabadiisii baa haddana ku sii wareegaya yaa sii qaadanaya ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yuslimu islaamayo calaa yaday calaa yadayi rajuli nin labadiisa gacmood ku islaamayo yani nin baa nin islaamiyey bimujarad islaaminta uu islaamiyey ma ku noqonayaa marka islaaminta uu islaamiyey wala ma ugu yeelanayaa uu wax ku dhaxla marka ya xadiid baan ka bogi maya marka wuxuu yidhi baabun fi rajuli yuslimu calaa yaday rajuli ninka nin gacantii ku islaamayo ma dhaxlayaa hadhow macnaha ninkii nin buu islaamiyey ninkii uu islaamiyaa dhintay wax dhaxlaan la waayey isagama la siinaa wala ahaan waluhu saddex qaybooduu ahaa walaau lxilfi walaau lislaam iyo walaau ictaaq walaau lictaaq ictaaqa bis waa marka kale laysku dhaxlo labadan kale iyagu dhaxal male قال xدثنا يزيد بن khالد بن mwhب الرملي وهiشhام بن عmاar qال xdثna يحيى qال أbو داود وهو بن حمزة عن cabدالعزيز بن cمر qال سمعت cبدالله بن mwhب يxadiث cمر بن cabdالعزيز عن qبيصة بن ذؤyب qال هiشhام عن تmيم الdاrي أنه qاal wxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo waqaala yزiid yزiid waxau yidhi ina tamiiman qaala tamiim waxau yidhi yaa rasuul allah ma sunnatu sunnadu maxay tahay fi rajuli qofka yuslimu islaamayo calaa yaday rajuli nin gacantii labadii gacmood ku islaamayo min almuslimiina ka mid ah qaala waxa uu yidhi huwa owla nnaas huwa isaga owla naasi weeyaan dad midka ugu dhowaansho badan bimaxyaahu noloshiisa iyo mamaatihi geeridiisa nolol iyo geeriba dad asaa ugu dhow imaamu اlbukhaari saxiixiisa markuu baabkanoo kala baabaystay waxa uu yidhi isla baabka uu ku sheegay waاkhtalafuu fii صixati hada اlkhabar imaamu اlbukhaari baa sidaa yidhi waاkhtalafuu way isku khilaafeen fii صixati hada اlkhabari xadiidkan saxiixnimadiisay isku khilaafeen xaafidku marka wuxuu yidhi qaala اlbukhaariyu qaala bacduhum can ibni mawhab samica tamiima walaa yasixu inqiaac camalu ku cileeyey walaa yasixu yani xadiidka ma ansaxayo muxuu dhan u ansaxaynina liqowli اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam alwalaau liman actaq walaa waxaa iskale ninkii wax horeeyo xadiidkaasaa sugnaaday buu leeyay kan waa marka xadiid daciifa ama munkar ah weeyaan imaamu shaafici isagu wuxuu yidhi hada alxadiidu laysa bihaabitin xadiidkan ma sugna inamaa yarwiihi cabdulcasiizi bnu cumara bni mawhab inamaa yarwiihi cabdulcasiiz bnu cumar can ibni mawhab wabnu mawhab laysa bilmacruufi walaa naclamuhu laqiya tamiiman isagana macruuf maahan buu yidhi tamiimna lama kulmin buu yidhi tamiim addaari wa milu hada laa yahbutu kanoo kalena ma sugnaanayo xadiidkaas khaaabi waxa uu yidhi acafa xadiidkan waxaa daciifiyey dacafa axmedu hada alxadiida imaam axmed xadiidkan buu daciifiyey qaarkoodna waxay caddeeyeen buu yidhi ibnu mawhab inuu tamiimi daari ka maqnay ama imaamu tirmidi wuxuu yidhi xadiidkan laysa isnaaduhu bilmuttasil xadiidkan isnaadkiisu muttasil maaha inqiaac buu ku cileeyey isagana qaar baa markaa ibnulqayim iyo kale iyagu waa saxiix yeeleen waxay leeyihiin waasitada ibnu mawhab iyo tamiim u dhaxayso waaba qabiisatu ibnu du'ayb xadiidkan hadda abu daawuud uu soo dhexgeliyey qabiisuu soo dhexgeliyey dhexdooda feeri sanadka qabiisatu bnu du'ayb ayaa yaallo laakiin ku daridda qabiisatu bnu du'ayb lagu daray laftirkeeda ayaa yacni waxay tahay wahmi ah oo ay culummada badankood ay khata xukmiyeen wuxuu yidhi sidoo kale ayb wa kaana alwsaaciyu yadfacu hada alxadiid walaa yaraa lahu wajhan imaam alwsaaci xadiidkan waa daciifin jiray wejna uma arki jira marka bukhaari tirmidi awsaaci imaamu shaafici a'immadaas o dhan xadiidkan waa daciifiyeen ciladaasayna marka ku daciifiyeen ayb xadiidka abu zurcata adimashqi iyo xaakim iyo yacquub ibnu sufyaan alfasawi iyo ibnu turkumaani iyo ibnulqayimna xadiidka iyagu waa saxiix yeeleen a'immadaasna ayb imaamu albukhaari taariikhdiisa wuxuu ku jasmiyey xadiidkan inuunan ansixaynin limucaaradatihi xadiia alwalaa inama alwalaau liman actaq xasri baa ku jira walaa waxa iska leh ninkii wax xoreeyey uun marka ninkanna nin ma xoraynin ayb nicmaha ku lahaada laakiin dhaxalkiisa ma laha saanayna culummadu u badan yihiin ayb ayb khaaabi isagu weligu wuxuu yidhi wadalaalat اlxadiiثi mubhamatun walaysa fiihi an yariahu inuu dhaxlayana maba ku jirto huwa أwlى الnaasi bimaxyaahu wa mamaatihi dhaxal miyaa marka isaga ninka yani geeri iyo nolol baa saa dad ugu dhow soo dad ugu dhow baanu dhaxalkiisa yeelo karin su dhowaanshada iyo dhaxal yeelashadu ma islaazimayaan mar walba marka dalaaladiisu saasaynan mubham ay u tahay buu leeyahay inama fiihi anahu أwlى الnaasi bimaxyaahu wa mamaatihi wqad yaxtamilu an yakuuna dalika fi اlmiraaث wayaxtamilu an yakuuna dalika fii racyi الdimaami wاliihaari biاlbiri wma ashbahahumaa min alumuuri isagoo marka ixtimaalkaas ku jiro ayaa haddana la mucaaraday oo xadiid ka xoog badan oo mucaarado alwalaau liman actaq marka kaasaa lagu camalfala baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fii bayci اlwalaa'i walaha iibintiisa yni weliima la gadi karaa qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can bayci اlwalaa'i wa can hibatihi walaha iibintiisa iyo hibadiisaba waa reebay khaaabi wuxuu leeyay ibnu lacraabi qaala ibnu lacraabi moxamed bnu ziyaad kaanat alcarabu tabiicu walaa'a mawaaliiha mawaalidooda walaha ay ku leeyihiin carabtu waa iibin jireen markaasay waxay yidhaahdeen fabaacuuhu mamluukan wa baacuuhu muctaqan falaysa lahu xata almamaati khalaaso wuxuu yidhi ninkii isagoo addoonana waa iibiyeen markii la xoreeyey kadibna welihiisii bay gadaayaan haddanaayb yay iibiyeen falaysa lahu xata almamaati khalaaso ilaa uu ka dhintaba dad uu gacantiis iyo kala warwareegiisa kama fakanayo saasay dhaheen marka nebigu waa reebay arrintaa iyadaa marka sidaabaa marka luu reebay in la iibiyo iyo in la hibeeyo labadaba wahada kalijmaaci min ahli اlcilmi baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fi lmawluudi kan la dhalay yastahillu qaylinayo uma yamuutu dhimanayo cunuga yar ee marka la dhalo inta qayliyo dhimanayo yani dhaxal buu leeyahay wa marka ninbaa maalan yani waxaa weeyaan cunuggii waa dhashay dadkii dhaxalkaa lagu tirin lahaa marka isagoo noolow soo baxay ou dhashay dhaxalka waa laga qaybgelina marka ayb isagu markaa inta uu soo baxay calaamadihii noloshaa lagu arkay qayladoo kale waa iska dhintay markiiba isaga dhaxalka waa soo gelaa dadkii dhaxli lahaa ayaana sii dhaxlaya isaga ayb yastahillu fuqahadu marka iyo culummadu waxay u badan yihiin qayladaas unbaa in la fiirinayo qayladu shardi maahane wax nolol un haddii laga dareemo neefsasho iyo dhaqaaq yar iyo macaanida noloshoo dhan macno ka mida haddii la arko waa soo gelaya istihlaalka keliya shardi ma aha khadaabina marka waa ishaaray istahalla macnaahu rafaca sawtahu ayb bian yasrukha aw yabkii inuu qayliyo ama ooyo bian yasrakha aw yabkii wa kullu man rafaca sawtahu bishayin faqad istahalla bihi qultu khadaabi marka wuxuu yidhi wamacna listihlaali haahunaa qaylada macnaheeda meeshaan an yuujada maca almawluudi amaaratu alxayaa qofkan la dhalay cunugan yarkaa in lagu arko nolol calaamadeed in lagu arko falow lam yattafiq haddaysan dhicinba an yakuuna minhu listihlaalu qaylo inay xaggiisa ka ahaato haddii la waayo wahuwa rafcu sawti laakiin wa kaana minhu xarakatun dhaqdhaqaaqa lagu arkay ow cuaasun ama waa himasa ow tanafusun ama neefsashaa lagu arkay ow bacdu maa laa yakuunu dalika ilaa min xayin ama wax qof nool mooyaane qof kale aan ka suurtoobin baa lagu arkay fainahu yuwarau waa la dhaxalsiinayaa liwujuudi maa fiihi min dalaalati اlxayaa wailaa hada dahaba sufyaan اhawriyi wاlawsaaciyi wاshaaficiyi saasay ku tageen marka fiqiga marka la joogo macaanidaa la fiiriyaa qال xadaثna xuseyn بn mucaadi qala xadaثna cabdالأعlى qala xadaثna mxamed yعni bn isxaaq can yزيid bn cabdالlahi bni qusayd can abi hurayraةa can الnabiyi slى الlah عalيه ali wsلm qaal إida اstahla اlmawluudu kan la dhalay cunuga yarkaa hadduu qayliyo wuria waa la dhaxal siinaya marka ida stahalla marka waxaa weeyaan nolol qayladu ilmuhu waa haalibay ka tahay markay soo baxaan inay ooyaan saasaa marka laysaga cabiray maahane macnaha noloshan baa la fiirinaya ayb wujuuh fara badanna xadiidkan waa lagu wariyey waana saxiix baabu naskhi miiraaثi اlcaqdi bimiiraaثi الraxim baabu bayaani naskhi miiraaثi اlcaqdi caqdiga bahwadaagsiga dhaxalkiisii nasakhidda la nasakhay caddaynteediibu u baab yahay maxaa lagu nasakhay bimiiraafi raxim qaraabada dhaxalkeeda waagii hore dadkii hadday yacnii walaalo laga dhigo ukhuwo loo kala sameeyo oo mu'aakhaad loo sameeyo ama ay xilfi wada galaanay isdhaarsadaan oo bahwadaag ay noqdaan oo isdhexli jireen laakiin markii dambe waa la nasakhay waxaana raximka iyo dhaxalka lagu koobay qال xdثna أحمد بن محمد بن ثابت qال xdثnي علي بن حuسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس qال والذiina cاaqدت أيmاaنكم فآتوuهم نصيiبهم والذiina kuwa caaqadad ay la guntantay أymaaنكم midigyadiinna faآaتوuهum siiya نصيibahum نصيibkooda siiya caadتna waa la riye caaqadatna waa la أkriyey waa qرا'ataani mutawaatirataani mashhuurataani macnahooduna isku dhadhowi isku mid yahay kaana arajulu ninku wuxuu ahaa yuxaalifu rajula ninka inuu la xuluftamaayo oo yacnii xulufo uu la noqonaayo laysa baynahumaa nasabun nasabna una xaal uunan ka dhaxaynin fayariu axaduhuma alaakhara midkood baa kan kala dhexlaya marka say u joogaan marka ninku qolow bahwadaagsi la noqonaya waa la dhaaranayaa qoladaasoo marka diyada la bixinaa iyagoo dagaalka la gelaa iyagoo dheef iyo dhibba la qaybsadaa marka hadduu dhinto waa isdhexlahay ninkii u sidaa isu bahwadaagsadeen waa isdhexli jireen fanasakha dalika alanfaalu anfaal ayaa nasakday kaas faqaala tacaala waulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah waulularxaami qaraabada kuwa u saaxiibka owlaa iyaga ayaa uga haboonaansho badan uga dhowaansho badan bacduhum qaarkoodba owlaa bibacdin qaarka kale iyaga ayaa kaga ayaa ugu dhowaansho badan fii kitaab illahi fii xukmi kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa sidaas qaala xadaanaa haaruun markaa maxalushaahidku waa kaan miiraas اlcaqdi waa la nasakhay aayat اlarxaam baa nasakhay qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu usaama qaala xadaanii idriisu bnu yaziida qaala xadaanaa طalxatu bnu musarifin can saciid bni jubayr can ibni cabaasin fii qowlihi tacaala wاladiina caaqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum qaala kaana almuhaajiruuna muhaajiriintu waxay ahaayeen xiina qadimuu lmadiinata madiine markay soo galeen tuwaritu alansaara ansaarta inay dhexal siinaysay duuna dawii raximihi oo yacnii ay dhexlayeen duuna dawii raximihi qaraabadiisa ka sokay yanii ninkii ansaariga ee muhaajiriga laysla walaaleeyey waa isdhexli jireen liluquwati walaaltinimadii darteed allatii aaqaa rasuulullahi sal l slam nebigu markaa ugu walaaleeyey baynahum iyaga dhexdooda falamaa nasalat hadihi alaaya aayaddan markay soo degtay walikullin jacalnaa mawaaliya mimaa taraka aayaddan markii ay soo degtay qaala waxa uu yidhi nasakhathaa waxaa nasakday midaan dambe waaladiina caaqadat aymaanukum faآaatuuhum nasiibahum walikullin jacalnaa mawaaliya mimaa taraka markay soo degtay nasakhathaa waxay naskhday wاladiina caaqadat أymaanukum faآatuuhum nasiibahum min الnasri wالnasiixati nasiibkooda siiya oo waa maxayna min الnasri ah guul gargaarka wالnasiixati daacadnimada in lagula taliyo wالrifaadati iyo yanii in markaa yani la garab galo wayuusii lahu loo dardaarmo waqad dahaba اlmiiraaث dhaxalkiina waa tegey ayb xaafidku marka meeshaan wuxuu leeyahay ishkaalaad baa ku jirjireen marka xaafidku baa fatxulbaariga wuxuu yidhi wayaxtamilu an yakuuna اnaskhu waqaca maratayn naskhigu laba jeer inuu dhacay baa suurtagal ah aluulaa marka hore xayثu kaana almucaaqidu yariu waxdahu duuna alcasaba waagii hore waxaa jiri jirtay ninka mucaaqidka ah ninka uu la caqdiga la galay ayuu dhexli jiray qaraabadiisana maba dhexli jirin waa midda uu leeyahay marka duuna dawi raximihi ninka ansaariga waa dhimanaa maalan muhaajiriga isaga la walaalka an baa dhexli jiray qaraabadiisana iska tagaa la dhihi jiray xaalad marka sidaasay ahayd fa nasalat markaa waxaa soo degtay walikullin markaa walikullin dhammaan likullintaa marka yaa laga wadaan almucaaqidu waalcasabatu yani ninkii dhimanayey ansaarigii maalan waa dhimaan waa dhintay qaraabadiisiina waa dhaxlaysaa mucaaqidkiina waa dhaxla waa layskugu daray dhaxalka ayb wa hiya aayat اlbaab fasaaruu jamiican yariuuna saasay noqdeen wacalaa hada yutanazalu xadiiu bni cabaas xadiiu bni cabaas mar saasaa la dejina marka markii dambena maxaa dhammaaday walikullin waa iskula wada jireen mucaaqidka iyo iyo yanii casabadiina mucaaqidkii waxaa la yidhi adiga nasiibkaaga bis baa lagu siinayaayo waa maxay nusra iyo dhaxal iyo aad leedahay miiraas haddana waa kaa tegey wa ulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin buu ku tegey miiraaskiisu markaa nasqigii in laba jeersa uu kala dhacay buu sheega ibnu xajar ayb ayb marka wuxuu leeyahay falamaa naزlat hadihi اlaayaةu walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka qaala nasakhathaa wاladiina caaqadat aymaanukum faآaatuuhum nasiibahum baa nasakday oo say u nasahdayna nasiibkooda siiya waa maxayna min alnasri wاlnasiixati wاlrifaadati wayuusii lahu nasiibka siiya la yidhi kaas waa dhaxal ma aha waqad dahaba almiiraasu marka welikullintii xukunkii ku jiray waa la nasakhay wاladiina caaqadad baa nasakhday see ku nasakday mucaaqidka inuu leeyahay nasiib dhaxal iyo nusra yaa aayaddan dambe ay sheegtay saasay ku nasakdeenmarka miiraaskiiyo uu harayaa marka labay awal ku ahaayeen kan fa'aatuuhum nasiibahum baa bis la yidhi min alnasri waalnasiixa waalrifaadati siiya kii umbaa marka casabadii umbaa marka baaqi ahaanaysa oo wowlul arxaamina waafaqsan qaala xadaanaa axmed bnu xambal wacabdulcasiiz bnu yaxya almacnaa qaala axmedu xadaثna mxamed bnu slma can ibni isxaaq can daawuuda bni اlxusayn qaala kuntu aqra'u calى ummi sacdin binti rabiic ayaan ku aqrin jiray wa kaanad yatiimatan agoon bay ahayd fii xijiri abi bakrin abubakar gurigiisa joogto faqara'at waxaan aqriyay marka wladiina caaqadat aymaanukum faqaalat waxay tihi laa taqra'a wladiina caaqadat aymaanukum inamaa naزlat fii abi bakrin bay ku soo degtay iyo wabnihi cabdiraxmaan xiina abaa markuu diiday wiilku alislaama islaamka faxalafa abuu bakrin abubakar waa dhaartay allaa yuwariahu inuunan dhaxal siinin falammaa aslama markuu islaamay amarahu nebiyullaahi alla nebigiisii baa wuxuu amray an yu'tiyahu nasiibahu nasiibkiisii inuu siiyo zaada cabdulcasiiz famaa aslama xataa xumila cala alislaami bisayf famaa aslama ma islaamin xataa xumila ilaa lagu xambaaray cala alislaami islaamka korkiisa bisayfi loogu xambaaray xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif ibnu isxaaqa ku jiro waana cana ayuu ku wariyey ayb bayhaqina min ariiq abi daawuud bihada isnaad buu ku wariyey ayb marka waladiina caaqadadna macaanida ay ku soo degtayna waa aayadihii hore macnaheedaa sax qaala abu daawuud man qaala qofkii yidhi caqadat jacalahu wuxuu ka dhigay xilfan waman qaala yani caaqadad qofkii yidhina jacalahu wuxuu ka dhigay xaalifan mid wax dhaaranayamid yani wadaagsigu dhaaraa la socon jirtay man qaala wasawaabu xadiidu dalxa caaqadad weyaan sawaabku marka caqadad maaha waa caaqadad buu leey xadiidka marka xadiidka laga hadlaayo qaala xadaana axmed bn mxamed bni haabit qaala xadaana cali bn xusayn can abihi can yaziid الnaxwiy can cikrimata can ibni cabbaasin ina aladiina aamanuu whaajaruu iyo wladiina aamanuu walam yuhaajiruu fakaana alacraabiyu reebaadiyuhu wuxuu aha laa yariu lmuhaajira muhaajirka ma dhaxli jirin walaa yariuhu lmuhaajiru muhaajirkuna reebaadiyaha ma dhaxli jirin qofkaan soo hijroonin fa nasakhathaa waxaa nasakday way nasakday ayb faqaala tacaala alla wuxuu yidhi waulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin maxaa meeshaas idin dhigi fanasakhathaa faqaala tacaala marka way nasakday aayadda nasakday waa tee tan wa faqaala tacaala waulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi lxilfi bahawdaagsigi yani xulufo in la noqdo iyo koox qaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana mxamed bnu bishrin wabnu numayr waabu usama can zakariya can sacdi bni ibraahiima can abiihi can jubayr bni muطcimin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi laa xilfa fi lislaami laa xilfa xilfi iyo bahwadaagsi iyo kooxaysi ma jiro filislaami islaamka dhexdiisa oo islaamnimadaa dadka deeqaysa marka inama almu'minuuna ikhwatun taasaa deeqaysa wa ayumaa xilfin xilfi kii ah oo kaana fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ahaa lam yazidhu lislaamu islaamka u kordhin maayo ilaa shiddatan dhib maahan ayb ibnulaiir marka wuxuu leeyahay xaalafa bimacnaa aakhaa baynahum wacaahadda waa isla walaaleeyey wacaahadda ballanna waa dhex taalla yani laa xilfa xadiidku sooma ahayn xaalafa maaddadaas marka maxaa laga wadaana wuxuu yidhi aakhaa baynahum wacaahadda wa aslu lxilfina almucaaqadatu weeyaan ballan caqdi waalmucaahadatu iyo heshiis ama yacnii mucaahaddo la galo cala atacaadudi in layskaalmeeyo cudud laysku noqdo watasaacudi layskaalmeeyo walinfaaqi iyo waxbixintii iyo wax laysla bixiyo famaa kaana minhu fi اljaahiliyati cala اlfitani wاlqitaali bayna اlqabaa'ili wاlghaaraati fadalika aladii warada اnahyu canhu fi اlislaam wixii marka jaahiliyada jiray ee fitan iyo dagaal qabaa'ilka ka dhaxeeyo iyo isku duulduul oo dadkii yacni gardarro iyo dulmiga ku dhisan kaas weeyaan midka la reebay buui biqowlihi nebiga uu ku reebay laa xilfa fi lislaam wamaa kaana minhu fi ljaahiliyati xilfigii jaahiliyada jiray calaa nasri اlmadluum laakiin ku jiray in loo gargaaro qofka laga gardaran yahay wasilati alarxaam qaraabo la xiriiriyo ka xilfi lmuayabiin oo kale xilfigii muayabiin ayb waxaa loogu bixiyey kacbada ayay yanii kacbaday isku qaarsadeen barafuunkeedii baa marka yani waxaa weeyaan iyo udugeedii iyo diibkeedii baa markaa yacnii warqaddii la mariyey iyo wixii iyagii ismarmariyeen marka xilfulmudayabiin kaa oo kale oo waqtigii jaahiliya yacnii waqtigii dhacay qabla albicta dhacay wamaa jaraa majraahu iyo wixii isaga la mida la halmaalo fadalika aladii qaala fiihi sal ll salam waa midka nebigu uu yidhi waayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati xilfigii jaahiliyada jiray lam yazidhu lislaamu islaamku uma kordhin ilaa shiddatan adkayn maaha dhibaata msaas inaan ilaa shiddatan yanii adkayn ma ahane adayg maahane wax kale u kordhin maayo yuriidu min almucaaqadati cala alkhayr buu u jeedaa khayrkaoo lagu heshiiyo wa nusrati alxaqi xaqoo loo gargaaro wabidalika yajtamicu alxadiiaani labada xadiis saasay ku kulmaayaan wahada huwa alxilfu aladii yaqtadiihi اlislaamu kan waa midka islaamku keenaayo wاlmamnuucu minhu maa khaalafa xukma اlislaam kan la diidayoo laa xilfa fi lislaamna waa midka islaamka khilaafsan sidaasaa marka uu ku towjiihiyey ibn اlaiir nihaayada waqiila almukhaalafatu kaanat qabla اlfatxi markaasuu nebigu yuri laa xilfa fi lislaam sababku islaamkii baaba dadkii ku filan xilfi iyo kooxkooxaysi marka uma baahna haddii marka laakiin dadkii meel deganba iyagu qof madluuma loo gargaaro dad wax la siiyo dhibaataysan wax loo taro wanaagga laysfaro dadkii yacnii dhibaatada la yareeyo sidaas hadday marka heshiis ku noqdaan koox waaye ma la dhahayo maxaa yeele waa midka uu leeyahay walaa ayumaa xilfin kaana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ilaa shiddatan kii awal yacnii jaahiliyadii jirayee wax islaamku qiraayo ku dhisnaay islaamkii markii la yimaado isagii baaba adkaynaya islaamka kaas ilaa unsur akhaaka daaliman ow madluuman uu nebigu ku adkeeyeban sooma garan xilfigan mudayabiinna nebigu waaba ammaanayba markii dambe xataa oo islaamku uu islaamay yacnii waqtigii waxaan u jeedaa madiine iyo uu joogay nebigu waa kii yidhi adduunyada dhan ma dhaafsiisteen xilfigan waqtigii yacnii islaamka uu faafinayay nebigu sala allahu calayh ali wasalam waayumaa xilfin xilfi kii ahoo kaana fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ahaa lam yazidhu lislaamu islaamku u ziyaadin maayo ilaa shiddatan adkayn maaha laba xulfi buu marka ku kala dejiyey hadduu wanaagsanaana islaamkaaba adkaynayo oo islaamnimada ogol hadduu wax xun ahaana hadduu wax xun islaamnimada dhexdeeda laguma warrabano qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can caasimin ilaxwal ta'asalka marka waxa xun xilfiga xun waxaa weeyaan kii wixii ku dhisan tacasub ayb koox walbaa marka inay gaar intay isu baxdo wixii marka ama islaamku macnihii uu lahaa kooxda bis isa siiso ninkii aan kooxda ku jirinna aanba loola dhaqmin sidii islaam oo kaleba aan loola dhaqmin kan dhibaatada leh kaas waana midka sharcina uusan qiraynin caqlina uunan qiraynin kan ku dhisan waxaa weeyaan yacni tacasubka ama qabali ha noqdo ama tacasub kooxeed ha noqdo ama tacasub yacni ha noqdo faker faker loo tacasubayo fakeraa la dhoodhoobayaa marka waa kaasaa loo tacasubayo waa yeelaan dadka yani ama xarakaad ha noqdaan ama ha noqdaan ama ashkhaas intay ashkhaas isu tagtay oo iyaga sidii xaraka iyo ka daran u shaqeeyaba ha noqdaane ayb waxaa kaloo tacasubku geli karaa culummaduna ay sheegaan wuxuu geli karaa dadka in lagu xiro hal sheekh bis oo la yidhaahdo culimmadii islaamka dhammayd in la yidhaahdo kaasaa jira bis ninkii shiikhaas jeclaadana waa fiican yahay ninkii nacana duurka u maraa oo qofkan marka la yidhaha war qofkan muxuu qabaa qofkan shayg sheeg shayga uu ku dhacayo caqaa'idka ahlu sunnada waa la yaqaanaaye waxa ka qaldan sheeg wuxuu ku leeyahay maya sheekh hebel culummada culummada ma rabo culummada ma jeclaan bule culummada yaa waay marka waa yahay culummada haddii sheeg la yidhaahdo wax aan warqad ka badnayn ama hal ama laba qofoodo isaga u tilmaamanbau sheegaa keliya ayb kuwaas waxuu ah haaulaa'i ayagaa akbar xisbiyiin ah ayb wax laga dheeraadana istaahilaan maxaa yeelay shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay dadka macallimiinta ah ama yacnii culummada ah uma bannaana mana ahan dadka inay kooxa kooxa ka dhigaan oo uu yidhaahdo yacnii kan iska ilaali kan saan yeelkan oo iyagu markaa ay dadka yacnii ka dhigaan koox oo shiikh kale inuu u tagaba uu ka ilaaliyo wuxuu noqonaa marka qof qaadicu dariiq oo dadka jidka u taagan diinkii uu faa'iidaysanahay uu ka hor tagan dad waxaa jira marka waxaasay ilaahay ugu dhowaadaan shaydaanku hadduu camal kuu qurxiyo foolxun waxaad moodaysaa inuu wax fiican yahay faman zuyina lahu suu'u camali fara'aahu xasanan qofkan baa darsiiuu ka wadaa meel uu geynayana male meel uu geynaayo male isaga haddii la weyddiiyey war maalmaha darsiga dhegaysan jirtay iyo maalmahan dambe yaad faa'iido roonta haddii la yidhaahdo meelu ka xisaabtan ma leh dadkii marka dhallinyarada waxay ku luggo'een kooxahan kooxahan jiray ku kala luggo'een marka qofka waxaa fiican qofka mu'minka maslaxadiisa inuu fiirsado meesha uu diin ka baranayo waa yaqaanaa haddii kale waxay noqonaysaa tacasub iyo kooxaysi iyo nin u aariddiis nacam nin u aariddiis qof aad wax uga qaadayso male aduun baa ku baaba'ayo ku dhumaayo maslaxadaadii ay ku dhumaysaan ayb ibnu ibnu naasiridiin dimashqi raddulwaafirka wuxuu tilmaamaa shaydaanku albaabada uu ku soo gambada waxaa ka mid a qof aan yacnii wax aan jirin jarxi aan jirin iyo waxaan jirin inuu intuu qofka dul saaro ceebo raarraadiyo dad ceebahood raarraadiyo hadhowna marka uu ka dhigto usha uu cuskanayo wuxuu ka dhigana jarxiga iyo tacdiilka wax jira halkaasaa marka shaydaanka uu ka soo gelayaa waxbaan jarxinayaa waxbaan tacdiilinayaa buu leeyahay wahuwa laa yacrifu shay-an marka jarxigan iyo tacdiilkan u daa wax yaqaan bal u daa xataansaan aan asbaabtii jarxiga iyo baraninoo laga yaaba yacnii in kutub iyo yacnii jarxiguba inuu kuwii uu ka maqlay oo jarxigii kuwii uu ka maqlay in waxaa laga yaabaa yacnii inuu iyagu ku soo qalloociyo ku keenay oo kutubta jarxi iyo tacdiil iyo la sheegayaba uu ka maqlay marka waxaa weeyaan haadihi kullihaa yani haadihi kulluhaa min talbiisaati ibliis marka annagoo nafteennana u naseexaynayno dadkan u naseexaynayno dadkaa dariiqyada taagan oo xal aan u haynin dadka ilaa inay maqaayadahaas geeyaan keliya maaha iyo inay qiila waqaala un u diraan maahan oo aan waxba u kordhinaynin war walba hadduu meel kaa wado meel wax lagu kordhinayo dar diin ah ku faa'iidaysto hadduu ku geeyo waa fiicnaa lahaa laakiin intuu darsi kaa kaxeeya meeluu ku geynayana aan jirin ayb ilaahay iyo rasuulkaanna u adeegaa ku dhahayan ayb waa min talbiisaat ibliis ayb qaala marka xilfigu marka labadaas noocood buu kalayuu ku kala sheegeen ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can caasimin اlaxwal qaala samictu anas bna malikin yaquul xaalafa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu walaaleeyey uu yacnii dhex dhigay yacnii xilfi uu ka dhex sameeyey bayna almuhaajiriina walansaar muhaajiriinta iyo ansaarta fii daarina daarteenna faqiila lahu waxaa lagu yidhi alaysa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu sowma dhihin laa xilfa fi lislaam faqaala waxa uu yidhi xaalafa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigii waa uu wuu walaaleeyey bayna almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar fii daarina buu ku walaaleeyey maratayni laba jeer ow alaaan ama saddex ayb baabun ay haadaa kani baabun markaa waa walaaleeyey laakiin ma isku dhaxlayaan saas xilfigaa dabcan waagii hore waa laysku dhexli jiray waulul arxaami markay soo degtaysa wixii ka dambeeye ma jiraan marka dhexalkii dhammaada baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmar'ati haweenayda tariu min diyati zawjihaa dhexlayso ninkeeda diyadiisa naagtii maalan ninkeedii baa la dilay dadkii dilay marka diyay keeneen diyadaa is iyadaa marka ma dhexlaysaa naagta oo maalkii hore uu u lahaa iyo diyadaas inta laysku daro naagtii dhaxalka waxba laga siinaya ma sameeya qaala xadaanaa axmed bnu saalix qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saciidin qaala kaana cumar bnu اlkhaaab cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo addiyatu lilcaaqilati addiyatu diyada lilcaaqilati caaqilada ayaa iska leh caaqilada waa dadka yani ilmaadeerada oo dad ugu dhow xigtada ayaa iskale diyada oo maadaama iyagu ay ninkan haddii uu xalleeyo oo isaga uu wax dili lahaa iyagaa bixi lahay diyada khada hadduu wax ku dili lahaa diyada waxay waajib ku ahaan lahayd ilmaadeerada ninkii wax dilay ilmaadeeradiisa iyo dadka dad ugu dhow maadaama dhibkii iyagu ay dusha saaranayaan dhaaftii diyadiina marka iyaga inay yeeshaan marka addiyatu lilcaaqilati walaa tariu lmar'atu marka caaqiladii waxaa weeyaan kuwa marka dabcan aabbaha iyo adeerka iyo waxyaabahaasay noqonayaan iyo walaalaha walaa tariu lmar'atu naagta ma dhaxlaysa min diyati zawjihaa ninkeeda diyadiisa shay-an waxba ka dhexli mayso xataa qaala lahu daxaaku bnu sufyaan saa buu yidhi cumar markaasaa daxaaku bnu sufyaan baa wuxuu ku yidhi kataba ilaya rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama nebigaa ii soo qoray an uwarisa inaan dhaxal siiyo imra'ata ashyam addibaabiy ashyam addibaabi naagtiisa inaan dhaxal siiyo min diyati zawjihaa ninkeeda diyadiisa inaan ka dhaxal siiyo ayuu ifaray nebiga farajaca cumaru cumar waa laabtay marka ra'yigiisii waa ka noqday kan dambuu qaatay marka xadiidka nebiga sala allahu calayh ali wasalam maxalushaahidkuna marka waxaa weeyaan naagta ninkeeda diyadiisa waxaa ka dhaxlay cumar isagu marka qiyaaskuu ku socday awal cumar owel wuxuu ku socday sida qiyaasku keenayo mar haddii nas yimid marka qiyaaskii waa ka tegayna lianna alqiyaasa yusaaru cinda adaruurati maxaa yeele qiyaaska waxaa la aadaa daruura marka nas la waayo haddii nas la helo qiyaaska isaga waa laga tegaya cumar marka taa wuu ka laabtay buu yidhi marka xadiidkan fiqiga ku jira waxay tahay anna diyata alqatiili midka la dilay diyadiisa kasaa'iri maalihi maalkiisa inta soo hartay oo kale wa yariuhaa man yariu tarikatahu waxaa dhaxlaya qofka dhaxlaya tarikadiisa waidaa kaana kadalika fafiihi daliilun saa hadday tahana waxay daliil u tahay calaa ana alqatiila idaa cafaa can اdiyati kaana cafuhu jaa'isan fii ului maalihi mas'alo kalea marka ka soo baxayso waxay tahay haddii ninka qatiilka ah oo wax cafinaayo waa qatiil marka see wax u cafinaayo waxuu u cafin karaa yacnii qabla intay nafta ku jirtay inuu cafiyo cafiskiisu marka wuxuu noqon karaa diyadii hadda waa diyatulkhata ah waa haddii uu doono inuu cafiyo wuxuu samayn karaa qadru ulu hadday la eg tahay u cafin karaa hadday ulu ka badan tahay ma cafi karo lianna dardaarankiisu uluu ku ekaan jira saasuu leeyahay qال xadثna أحمد بن صالح qال xadثna cبدالرزاq بhda الxadيiث can mcmr can الزhري can سacيidi وqاla فيihi وkana النabiyu slى الlaه عlيه alي wsلم nebigu wuxuu ahaa istacmalahu ninkaas inuu caamil ugaga yeelay calى الأcraabi reebaadiyaha acraabta dhan reebaadiyaha iyo markaa caamilka ay xukumi jiray oo nimankaasuu caamil nebiga ugaga ahaa ayb akhiru kitaabi الfaraa'id wbiاllahi twfiq slى اllah وsلم عlى nabiyina mxamed وعlى alih وsxbi